kulankan ay magaalada baydhabo ku yeesheen wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo saraakiisha ciidamada asluubta ayaa looga hadlayay xaaladda xabsiyada koonfur galbeed iyo dhibaatooyinka ka jira xabsiyada sidii xal loogu heli lahaa kulanka ayaa waxaa ka qayb galay saraakiisha ugu sarreysa ciidamada asluubta ee koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka koonfur galbeed waxaana kulanka diiradda lagu saaray sidii xabsiyada looga dhigi lahaa goobo ammaan ah oo aan tacadi ka jirin taliyaha ciidanka asluubta dowlad goboleedka koonfur galbeed korneyl aadan cali ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda xabsiyada koonfur galbeed
saraakiisha ciidanka asluubta shirkamiseedkii ciidanka asluubta yaa maalintii maalintii lamaadne qabsamay wasiirka cadaaladda maxaa ku qeyb galay shirkii boqolkiiba boqolo ciidanka asluubta iniga mar walba kamiis saraakiishiisa wada shiraa waliha qabsamay shalay may qabsamay hatana geekan may haaladii may may baaqidi may socda sidii maxaabiistii walan bara fadi sidii berartii walan sii fadi sidii nidaamka la ilaaliy fadi saraakiisha ciidanka ay ka amargareeyay inay lebisnaa milan kuwi koran saysen batan hata aragaaseen lan walaa kab waajibaadkii lahaa lasay sidii fuli walaa dugso walaa taliyaha fisiyaalka waa ay gelinta saraakiisha hal qof ku muqnaaday majara daraada awaamirti aan sii fuli mar lamaad may ka booriyey ini oo dadka wala un hayn ummad oo dembile i dembila dembile laawad hidiyo iwa dembile ini ad walbarta ini ad ilaalida berarti oo asiida lamaad iyo sacad iraabti lamasal hadhiyo ilaa afarta baan ku dhuga timadu hiidida dharteedoo dhiban berafti waajibaadkii helaan malain ul habsa gabaariiri haay lam habsa aalmi ersuubi tan dugsigina dareerta tababarki iidan dareer taliya waajibaadkeeda shalay markeeda bidi sideen dareer haddii askari haada waadigii ilbaabkiisa surini libislaan haada kor shirkaalna libislaan shirka un kooy kor amarida joogtada as biidi sidii aan fulayni ilaahay adiin ha ka aruuri un halkeena boqolo boqolo wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa wado dadaalo lagu horumarinayo xaalka xabsiyada iyo maxaabiista ku jira sidii ay u heli lahaayeen xuquuqdooda iyadoo lagu dadaalayo in la xaqiijiyo nidaamka cadaaladda si xabsiyadu ay u noqdaan goobo ammaan ah oo ku habboon in dad lagu hayo